waata koowaad waa xuskii soddon iyo toddobaad ee cudurka h i v idska oo sanad kasta kowda december loo asteeyey si caalam ahaan iyo mataqaanaa dal ahaan markaa sanadkan xuska waxaa inta badan halkudhig looga dhigay halkudhig looga dhigay in adeeg ku salaysan kala soocla'aan ku salaysan xuquuqda aadanaha raydabat my health mederate si macnaha dadka cudurka la noolaya adeeg uga helaan xarumaha ayna noqonin dad laga faquuqo oo meelo gaaro gaara un iyaga un looga fuliyo maaha se bulshada aynan uga dhexbixinin ee adeeg noocaasa ay ka dhexhelaan baa midda ugu muhiimsane sanadkan halkudhiga looga dhiga xuska ah ujeeddada kale labaad waxaa weeye iyadana inaan mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno heerka uu marayo cudurka faafidiisa dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadana iyaguna sida mataqaanaa kala gooye iyo dhibaatada uu leeyahay iyo heerka faquuqa ee bulshada iyada laftigeeda lagu hayo in iyadana lala socdo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si uuna cudurku faafitaankiisu usii badanin waa tahay waxaad faahfaahin naga siisaa xaalada guud ee dadka la nool cudurka ee deegaanka deegaankii si guud marka sanadkii hore la barbar dhigo sanadkan waxaad moodaa isbedel weyn inuu ka jiro xagga faafidda inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen markaan eegno laba kun iyo afar boqol iyo konton iyo afar qof dad gaadhayaa hadda dawada ka qaata xarumaha waxaa jira dad iyaguna cudurkaas iyaguna qabo oon dawooyinka qaadaninoo faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin dadka noocaasoo kalea iyagana waxaan talaahaan halkan u marinaya inay ay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad xaaladooda caafimaad la socdo waa tay waxaa tiri dabcan in ka badan laba kun iyo dhowr boqol ayaa dawooyinka qaata guud ahaan oo imise tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka ku nool marka la barbar dhigo sanadkii kale waxoogaa isbedel hoose iyo tiradu waa tiro gaadhaysa adugu lix kun in ka badan baa si guud ugu duwaan gashan cudurkan marka isbedelka dad badanoo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka ee tii rabbi ku timid oo u dhintay tiradu ma dad waxaa jira iyaguna mataqaanaa ay dawooyinka si fiican intay u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yaraa marka dad lix kun gaadhay ka badan baa hadda cudurka la nool waata waxaa tiri dad lix kun ka badan baa cudurka qaba haddana laba kun iyo dhowr boqol baa dawada qaadata kuwa kale maxay u qaadan leeyihin dawooyinka waa su-aal wanaagsan kulley intaasi inta badan dadku waxay la qaadan waayeen waa looxtuur baa la yidhaha waa defaulter bayaan inta badan dad badan ba cabsi darteed dawada intay u qaadan waayaan ee laga yaabaa inay deegaamada kale iyo meelo kale ay ka ka aadaan oo dawada ka qaataan annaga laakiin xogtaan hayna dad tirada lixda kun ah inay noo diwaangashayin oo cudurka la nool yihiin baa noo diwaangashan inta dawada qaadatana ay tahay laba kun iyo afar boqol in ka badan waa tahay wasiir bal haddii dhinac dhinac kale aan ku weydiiyo tirada sanadkan labada kun iyo afar labaatanka ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday hadday jiraan waa imise tiradooda sanadkan labada kun iyo afar labaatanka dhammaadka ahaa ee annagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo usbitaalada deegaanka dad adugu laba boqol konton iyo saddex gaadhaya hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxaa u dhintay adigu saddex boqol sideetan iyo saddex gaadhaya si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeye ee sanadkan afar labaatanka keliya ma aha maxaa isleedaha way keenayaan in xanuunku ay dadka qaadaan kolley cudurkani waa cudur inta badan badanaa laga qaado waxyaalaha anshaxxumada hadday noqoto boqolkiiba sagaashan in ka badan in galmooyinka xaaraanta iyo sinada lagu kala qaado waxaa jira marxalado kaleoo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiigoodu cudurka la noolyahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan hadday noqoto cadayga hadday noqoto maqaska hadday noqoto sikiinta iyo waxyaalo kaloo badan oo inta badan ay faquuqu qayb ka yahay inuu faafo qaybka su-aasha ugu dambaysan kuweydiinaya waxaa weeyaan dabcan xafiis baa tihiin maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidiintooda u dhinteen xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay kow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin ta labaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna kadabadag u dhibaato badan ta saddexaadna waxaan ka taawaa taakulayn oo waxaan ka taakulaynaa nafaqaynta raashinada sida beriiska sonkorta saliidda iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah dad dirayska waxaan kaloo iyadana sameeya waalidka ku waayey caruurtan cudurrada waxaan boqol lixdan iyo kow arday in ka badan baan students materialka kidka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aan u iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda ayna u waayin una mustaqbalkoodu u madoobaan